wasaaradda qorsheynta xukuumadda soomaaliya ee magaalada muqdisho ka daahfurtay shirka hanaanka wada shaqeynta tiiriirka qorsheynta isbeddelka qaranka kaasi ayuu ku qeyb galay madax ku dareerta dalka saasaato kulanku wayba ku qeyb galay dowlad goboleedyada daneeyaasha horumarineed ee bulshada rayidka iyo hay-ado soomaaliya ku taageerow horumarinta arrimo hanaanka tiiriirka qorsho isbeddelka qaranka wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda soomaaliya maxamuud cabdiraxmaan beene beene ayaa sheegay in maadaama qorshaha iyo had diyaariyeen ha dhammaaday hadda la roogo xilligiiyo fulii lahaayeen qorshaga
waxaan rabaa inaan horta kowda hore bogaadiyo ee guusha iyo ee suuragalnimada noo suura gashay maanta inuu halkan ka qabsoomo ee kulankii ugu horreeyey ee bilow working groupka ee waa ogtihiin ee every few months waxaa la qabtaa kulankan oo kale ah oo muhiimaddiisa ay tahay ee in lagu coordinate gareeyo hay-adaha qaybaheeda kala duwan ee wasaaradaha hay-adaha kale ee fmsska iyo sidoo kale bartnerskena iyadoo loogu talagalay si coordinationka mashaariicda brogramska fulinta qorshaha isbeddelka qaranka kulliba in lagu lagu dardargeliyo loogu talagalay waxaan bogaadinayaa qof kasta roolkiisa iyo doorkiisa uu ku leeyahay hawshan inay qabsoonto maanta waxaa waaye kulankii ugu horreeyey ee bilarka transformationka de governancega ugu muhiimsan ee aada ogtihiin wasaaradaha ku abtirsaday inay aada iyo aad ay u badan yihiin waa guul aada iyo aada u weyn oo aan aada iyo aada ugu ugu kalsoonahay khubarada oo inta badan hadda halkan fadhiso waa dadkii qeybta ka ahaa diyaarinta qorshaha isbeddelka qaranka sanadkii labada kun iyo labaatan iyo afar oo dhan si joogto ah iskula shaqaynayay annaga iyo bartnerska iyo hay-adaha un-kaba tiimka fmsska iyo kulli waxoo dhan marka arrintaani marka maadaama qorshihii soo diyaarintiisa ay dhammaatay waxaan hadda joognaa fulintiisi qorsho in la qorto waa iska sahlan tahay laakiin in la fuliyo ayaa muhiim ah arrintaas waxay u baahan tahay marka in laga miro dhaliyo coordinationkan effectivenskiis kor in loo qaado kulamadan in la joogteeyo laakiin natiijo macnolena inay nooga soo baxdo intaasaa noo muhiim ah bilarka maanta la joogo oo aada ogtihiin wasaaradaha ku abtirsaday iyo qeybaha uu ka kooban yahay ee rule of lowgii inta dee muhiimadda uu dowladda uu leeyahay aad ogtihiin inclusive politicska ama siyaasadda loodh loo dhan yahay arrimahan oo dhan iyo public sectorka iyo waxaan oo dhan qiimaha iyo dowladnimada u leedahay ama dowlad dhiska waa aada iyo aada ay muhiim u yihiin qof kasta hay-adda uu ka socdo waxaan ku dhiirigelinayaa in number one annagoo diyaarsan imaano number two kulanka soo macno u yeeshane natiijo iyo iyo maxaan ku dhahaa wax ku ool ah inay noogu soo baxaan shirkunya dareera doona muddo afar maalmood ah wayna diiradda laga saaro doonay horumarinta iskaashiga dowladda federaalka dowlad goboleedyada daneeyayaasha horumarineed iyo weliba bulshada rayidka iyo ina laga falanqeeyi doono horumar lagu deerow n b t iyo weliba sidii lan dardargeli lahay fulintiis